naasnuujinta waxa ay door weyn ka qaadataa caafimaadka hooyada waxaana ay ka hortagtaa cudurro badan oo ku dhici lahaa hooyada taasina waxa ay ku xidhan tahay sidaa joogtada ah kuna habboon ee ay hooyo kastaba u nuujisaa ilmaheeda caanaha naaska waxaa maanta la ogson yahay in caanaha naaska hooyada ay yihiin daawada xanuunada iyo daawada ka hortagga ku dhici lahaa ilmaha iyo hooyada oo aanan jirin wax lala barbardhigi karo oo lagu doorsan karo caanaha naaska hooyada gaar ahaan lixda bilood ee ugu horreysa naasnuujinta ilmaha yar qaar ka mid ah dhakhaatiirta deegaanka doobli ayaa ka warbixiyey faa'iidooyinka uu ubadka u leeyahay naasnuujinta haddaan ka waramo faa'iidada naasnuujinta faa'iidada naasnuujinta wax maanta la isweydiinayo ma aha waa wax muhiim noo wada ah naasnuujinta faa'iidadeeda waxaa ka mid ah ka hortagga difaaca difaaca ilmaha oo aada ugu adkaada weliba naasnuujinta waxay usii fiican tahay hooyadu markay ilmaha ay dhasho marka ugu horeysa waa in loo sameeyaa dambarka si loo siiyo dambarkaas cunugaas hadduu helo caafimaadkiisa wuxuu noqonayaa cunug caafimaadkiisa uu aada u fiican yahay naasnuujintana waxaan wada ognahay hooyadu haddii ay lix bilood oo consecutive ay cunugeeda ay siiso naaska in ay faa'iidooyin badan ay u leeyihiin sababtoo ah cudurraday ka difaacaan waxay ka hortagaan wax allay wixii markaas ilmaha soo hujuumo oo cudurro ah ayagaa difaac u noqonaya naasnuujinta hooyooyinka magaalada dhoobleyna waxaan ku boorinayaa in ay lix bilood oo xiriir ay nuujiyaan ilmahooda insha allah naasnuujinta horta waa wax muhiim ah oo u ah caruurta iyo hooyada labadaba marka haddii aan fiirno xagga caruurta waxaa jiro at least dhowr faa'iidood ay u leedahay caruurta waxaa kow ka ah cunuga wuxuu ka helayaa nutrition nafaqo fiican uu ka helayaa maxaa yeelay naaska hooyada wax ka fiican oo nafaq ahaan loo isticmaalo oo cunno ah caanaha naaska hooyada wax ka fiican ma jiraan waxaa kaloo ka heli karaa cunuga difaac antibody waxaa la dhahayo difaaca jirkiisa oo cudurrada qaar haddii ay soo weeraraan oo kale uu ka difaacayaa naasnuujinta faa'iidada laga helo waxaa ka mid a dhowr waxyaabood uu cunug ka helaa cunugan faa'iiday ugu jirtaa hooyadana faa'iido in micnaha caanihii naaskeeda ku jiro ay ka baxaan ayadana faa'iiday ugu jirto waxaa jira marka ilmaha markaan fiirino waxaa jira waxyaabo badan ay ka helaan naasnuujinta sida naasnuujinta waa nafaqo ay u tahay cunugan haddii uu naaska si fiican u qaato idminis jirkiisa nafaqo badana galayso oo waa enaf waayo waxaa kaloo ka mid a naasnuujinta cunuga wuxuu ka dhexli karaa in antibodies uu ka helo antibodies oo difaacaya jirkiisa wixii soo galo oo cudurada ka difaacayo waxay kaloo naasnuujinta ay cunuga hoos uga dhigi kartaa khatarta cudurada jirkiisa soo galayo in naasnuujintaas ay ka badbaadiso cunugii